الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن السعي لا يكرر aadaakani baabu bayaani anna sacya wuxuu baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya anna sacya sacyigan safa iyo marwo dhexdooda la sacyaya laa yukararu inaan lagu celcelinahayn sacyigu hadduu cumro yahayna waa mar keliya uun hadduu xaj yahayna waa mar keliya waana markaa uu rukniga uu yahay sunaba ma yeeshay isaga iyo tadawuc taas buu baabkeedii yahay kolleyna waa dee axaadiid ama umuura aynu hore usoo maray xadaثanii mحamed بnu xaatimi qaala xadaثnaa yaحya بnu saciidi can ibni jurayji qaala akhbaranii abu الزubayri anahu samica jaabir bna cabdالlaahi yaquulu abu zubayr mxamed ibnu muslim baa wuxuu maqlay jaabir ibnu cabdillaahi isagoo leh lam yaduf muu dawaafin annabiyu nebigu salى اllahu عalayhi wasalam iyo walaa asxaabu asxaabtiisi asxaabtu dhammaantood ma wada aha waatii xadiidkii caishiya axaadiisii hore aan kuba soo aragnay weliba intay u badnaayeenna weeye dee mutamaticiin inay ahaayeen oo ay bal xajkoodii fasakheen oy cumro u bedeleen sacyi hore way la yimaadeen oo kii cumrada ah sacyi dambena way la yimaadeen waxay noqonaysaa waa dadkii rasuulka ilaahay la midka ah ee qaariniinta ahaa kuwaasunbaa ay noqonaysaa markaa ruuxii mufrida ama qaarin ah ayuu xukunkiisu ka noqonaya ama mutamaticu laba sacyo ayuu yeelanayaa markaa muu dawaafin rasuulka ilaahay walaa asxaabu bayna safa walmarwati ilaa dawaafan waaxidan sacyi keliya mooye dawaaf keliya mooye wax kale may dawaafin waxadaثanaa cabd bnu xumaydin qaala akhbarana moxamed bnu bakri qaala akhbarana bnu jurayjin bihada اlisnaadi mislah oo xadiidkii hore mid laba mid ah waqaala waxaanu yidhi oo markii hore yaxya bnu saciid ayaa dee alqadaan ba ibnu jurayj ka wariyay xadiidka imika riwaayadeedan dambena moxamed ibnu bakrin albursani weeye markaa wuxuu yihi isagu riwaayadiisanu ibnu jaraj can abi muslim markaasi can abi zubayr baan ujeedaa can jaabir ba ahayd dee waa xadiidkii markaa uu jaabir inoogaba warramayay rasuulka ilaahay asxaabtiisa ficilkoode ilaa dawaafan waaxidan intaa waaynu soo aragnay maxaa ziyaadaa dawaafahu lwala dawaafahu lawala dawaafkiisii hore ama sacyigiisii hore oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh siuu maka soo galay maalin ay bishu afar tahay oo axada dulxija waanu dawaafay dawaafkaasi dawaafulquduum buu ahaa intii aanu dawaaf cumro u noqon mooyaane oo badnayd mooye markaa uu dawaafay buu wuxuu raaciyey sacyi buu raaciyey dabadeed maalintii ciidda markii uu dawaafkii ifaaday xajka dawaafayey sacyi kumuu celin dawaafkii unbuu ku kaaftoomay waxaa dib u saciyey un qolooyinkii iyagu xajkooda ka xidhay maka ee mutamaticiinta taas weeye haddaba dawaafkiisii hore ee uu quduum raaciyey ama dawaafulquduum uu raaciyey kaasunbu ama sacyigiisa hore xadiidku kolley baabka wuxuu u baabaysnaa buu inoogu cadyahay oo ah sacyigu xaj iyo cumraba inaan lagu celcelin ee mar keliya lagu gaabsanayo sheekuna wuxuu leeyahayba takraarkiisu waaba bidco maha qurbo wax mashruuca ma noqonayo taas waa markaa uunu suga yahay uun mooye mar kale maba jirto dee rasuulka ilaahayna qaarin buu ahaayo sidaas aanu ugu celcelin bal xalaytoo kolley laba yar ishkaal baan yar tilmaanay mid waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dawaafkiisii iyo sacyigiisii miyuu lugaynay miyuu soconayay oo dee raajil buu ahaa mise waxbuu fuushanaa dee axaadiis baynu intaba kusoo aragnay marka waxaan nidhi xalay dawaafka wax ishkaali ma jiro oo dee rasuulka ilaahay saddex dawaaf buu dawaafo mid waa quduum buu ahaa kolley kaamaashi buu ahaa ifaadana waa dawaafo waa kan ku xambaarnay rasuulka ilaahay inuu raakib ahaa wadaacna dee waaba lagu xambaari karaayo saddexdaa dawaafo iyada ishkaal ma jiro dee mid dawaafyadaa kaba mida ayay kii ay kaba warrameen ee uu fuushanaa oo maalintaas ciiddii baa dawaafkii ifaado laakiin sacyigii mid keliya u ahaa sida xadiidka inoogu sugan waa xagga ishkaal ku jiro waxaanan soo aragnay xadiidkii jaabire hore ee dheeraa aan ku soo aragnay rasuulkii ilaahay wax tilmaamayay inuu soconayey oo waa kaa dee sacyiyo laba yimi ee markaa uu sidii u soconayna ay isbedeshay markii uu dooxa ku dhaadhacayo markii uu kaba baxsana xalayna waxaanu soo aragnay iyadoo dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waliba xadiidka jaabirna kaba mid yahay ibnu cabaas iyo abu dufayl iyo rasuulka ilaahay inuu isagoo raakib ah wax fuushan saciyey sacyigiisna mar keliya u ahaa wadaacuna isna sacyi ma laha cumradan buu ku celiyey ma jirto waa halkan jaanibka ishkaalkon lahaa xalay shuraaxdii markii ii dhoweydna wax ay dee saas qabteen ma jireene laakiin waa masalo u yar baahan nadariya bal in culimada aqwaashoodii iyo dib aada loo yar tatabuco marka waxaa jirta in kitaab la yidhaaho alqira liqaasidi umi lqura waa kitaab aada u qayima xajkun buu ku tacalluqsan yahay cinwaankiisuba waa dee sooriyada ruuxii ku socday maka waa sooriyadiisii nin imaamo ayaa lahoo dee faqiihna ahaa muxadisna ahaa reer maka ahaa muxibudiin dabari la idhaha aimadii shaaficiye waqtigiisii iyo aimadii xaramkaba waqtigiisii ahaa alqira liqaasidi umi lqura bal sheekaas baa waxaan arkay halkaa markii uu rasuulka ilaahay buu isyar daba dhigtay kitaabkiisaas inuu rasuulka ilaahay isagoo maashiya saciyey iyo isagoo waxfuushan dee arrintan aan sheegayana waa soo qaado ah sacyigu inuu mar keliya ahaa mar labaad ma dhicin markaa ibnu xasmi oo kollay dadkii xajatulwadaac aada ugaba hadlo kitaab xaj oo weyn leh alahaa bal mooyi dee imaka si loo hayo war uma hayo inuu dee bal lagu hayo makhtuudaad iyo horta madbuucna war uma hayee oo waa ti aan hore usoo sheegnay culimo kala duwan baa rasuulka ilaahay xajkiisii iyo umuurahan kuba tacalluqsan ee riwaayaadkan yar kolkol aada moodo inay syar dhaafsan yihiin oo kale iyo taas aada hadalka ugu badiyo barhkood safaxaad badan sia ibnu xasm iyo ibnu jariir dabari iyo ragli ay badiyeen oo kale isagoo ka soo naqliyaa inuu isagu raajax yeelay uun rasuulka ilaahay inuu raakib ahaa sacyigiisii xaggan dawaafka wuxuu ihi dee mutacayin maha quduum oo waa mid dawaafyadii kaba mida ayuu waxfuushanaa wuxuu taasuu ka dhigay marka axaadiistii aynu kuba soo maray rasuulka ilaahay dee sacyigiisii shadiidka ahaana wuxuu ku xambaaray dee ba'si kuma sugnuu leeyahy ama wax la fogaysta maaho neefkiisii uu fuushanaa yuu dedejiyey ayuun bay arrintu noqonaysaa afdayadaynu soo marnay markii ay lugihiisu ku dhaadhaceen waxa weeyaan dooxii iyo marka ay kaba baxeen iyo tina wuxuu ku yar awilay daabadii laakiin sheekhaa jamci ka fiican waa muxibuudkuni dabari kuba jamciyey isagoo xadiid ibnu cabaas aynu hore usoo marro xadiidkii ah rasuulka ilaahay markii lagu batay ayuu fulay halkii uu lahaa sadaqu wakadabu run buu sheegeen oo been bay sheegeen uu saciyey isagoo waxfuushan iyo balde inay ka dhigaan tan ee waa kii laha mashiga iyo sacyigaa fadli badan ee rasuulka ilaahay markii lagu batay ayuu oo dadkii ay soo baxeen ay soo baxeen cawaatiqday lahayn hada moxamed hada moxamed ayaa deeta marka adigu arrintiisa waxay jamcintiisa kol hadduu mid keliya lahayay bal dawaafkii hore dee mashi buu ahaa sacyigana inuu ku bilaabay waa dee kolley xataa taawiilahaba noqotay riwaayaadka inta laisu geyn karo in laisu geeyo weeye inuu sacyigana mashi kuba bilaabay oo markaasta xadiidka ibnu cabaas aynu soo marrayba daahirkiisu ahaa ee markii lagu batay ee dadkiina ay soo wada baxeen ee leeyihiin waa waa kan iyo waa kan ay leeyihiin ee lagu batay oo qolooyinkii yidhi dee tilmaamay sacyigiisiyana waa qeybtii hore inuu sacyiga dhexdiisii wax fuulay oo rasuulka ila markaas in sacyigiisii keli ahaa ashwaada qaarkoodna uu socdo waa kuwii hore markii dambe dee ay badn dadkii ay soo cidhiidhiyeen inay kuba bateen mid doonayo inuu ku daydayo mid doonayo bal inuu arkaba lagu batayna rasuulka ilaahay sa lafdigaa ibnu cabaasba waa soo qaataye inuu fuulay oo bal markaa taas lagu jamciyo waana dee wixii inoo suurtogelayeen helaynayba bal markaa waana sidaa imaamka muxibudiin adabari kitaabkiisa aan dii tilmaamay magaciisa sheegay alqira liqaasidi umi lqura waxaan magaca ugu celcelinaya dee ciddii doon raqabeynaysiiya ciddii waa kitaabna muhima janib xajun weeyaana indee bal masala magacaun bal haddii la xafiyo la helayo warumahayo horta dee dabca masar lagu madbiciyo jirto ama kitaabkan imaka gacanta aan ku hayo weeyo imakaa masalada markii hore aan yar haleeli waayo yar eegayey oo waa kitaabkano masr baa lagu madbaceeyey mar hore inaba masr baa kolley de aan de berida kaga iibsadayba markaa maktabat alxalabi wakti hore ma garan kara markaa dabacadda maya kolley de makana waayo lakin dabacaad kolley waa la yeelanaya bal taas ba wey arrintii kale masaladii labaadee ahayd xagga in rasuulka ilaahay salaadii subax halkuu ku tukaday oo iyadna xalay aan sheegnay dawaafulwadaacan dee markii hore nidhi rasuulka ilaahay habeennimo ayuu dawaafkii wadaac sameeyey waanu ka baxayba habeennimo axaadiidaynu soo marrayna daahirkeeda taas ahaa xadiidkii xalay n umusalamana aan soo aragnayna arrinku dawaafulwadaac bu hayo dee isagoo saasa sariixay bukhaari kuba sugan yahay oo bukhaari ba de madkiisii inay dawaafku dawaafulwadaacba ahaa inay markii hore yar dawaafin rasuulka ilaahina waa ka salaad subax tukanayay maalin kalena ma noqonaysa subaxdii ay baxayeen ama habeenkii ay guurayeen ee arbacaadun buu noqonayaaye dee dulxija waayo maalin salaatay soo dhaadi salaatay soo dhaadhacen kolley bal taasna maan arag iyada cid bal matalan kalaameese tan eegayna waxa weeye markii xadiidkii axaadiistii caaishe xagga anwaacu lixraam ee ka horreeyey xadiidkii jaabir ee dheeraad duruqda badan lahaa aan soo haynay ayaa xadiid xadiisyada kaba mid ah bal raqamkana idin qoran ee muslim laba raqam baa jira mid waa raqamkan kitaabka axaadiidiisii min awaliha ilaa akhiriha biduuni takraar la tirinayo ee kitaabka saddex kun iyo saddexiyo soddon xadiis buu markaa ku dhammaanaya midna waa raqamkan khaas ku ah kolba kitaab kasta oo marka kitaabkaasi dhamaado raqam kooba haddana bilaabmaysa kitaabka dambeeyey marka xaj raqam baa inoo soo bilaabmay marka xaj dhamaadeen nikaaxaan gelayno raqamkaasi uu naga hadhaya raqamkii kitaabu nikaax buu kaba bilaabmaya haddaba raqamka xaj baan ujeedaa waa raqamka boqol iyo saddex iyo labaatan buu ahaa ayaa lafti baan kuba soo maray fadaafa dee qabla salaati subx ana rasuulka ilaahay wuxuu dawaafay salaada subax horteed waana raqamka aan tilmaamayo bal markaa tan leenahay un imaka iyadana aan isugu geynaynaa waxa weeye rasuulkiisii dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dawaafkiisii horta qabla salaati lfajri buu ahaa qabla salaati subxi buu ahaay laakiin dee sida xadiidkan dambe umusalama keenayo isagoo dawaafkii dhamaystay ayaa dee waagii baryeyba oo aanu markaas salaadii subax ay u gashay xaramkii uu ku tukaday lakiin dawaafkiisa markaa horeba soo sheegnay soo aragnay qabla alfajri ama habeenimo habeenkai akhirkiisiibuu dawaafay waa ti iyadna uu la ballansanaa meel uu kulaba ballansanaa markaa uu dawaafay dabadeed iyadna way xanuunsanaysa umusalama xadiidka riwaayaadkiisa kale kuwa sugantay inaanay dee yar dib dhacday ayaa deeta markaa dawaafkeeduna uu ahaa rasuulka ilahina markaa salaadii buu ku tukaday halkaa subax waanu socdo bal iyadana tan odhanayna in si yar eegayno umuurahaasna kolley taas bay noqon baabu istixbaabi idaamati alxaaji talbiyata adakani baabu istixbaabi idaamati alxaaji ruuxii xaajigaha idaamadiisa ama daa'imitaankiisa uu daa'imayo atalbiyata talbiyada sunanimadkeed ayuu baabkeedii yahay xataa yashraca ilaa uu gudagelayo fii rabbi ljamrati alcaqabati jamrat lcaqaba ganashadeeda yowma naxri maalinta naxriga oo axaadiisa waan arki doonaaye laakiin cinwaanku wuxuu yahay waana axaadiisa waxa inoogu imaneen ruuxii xaajigaasaynu soo maray shicaarka xajku bal dee cumradna waaba taas shicaarku waaba atalbiya waa shicaar daahira lala jahrayo oo la badsanayo oo dee bal matalan taasoo la laazimayo haddaba shicaarkaasi wuxuu soconayaa intaa ruuxa xajkii iyo camalkiisii uu ku guda jire asbaabihii iyo acmaashii lagu taxallulaya aanu gudagelin ruuxu hadduu jamratulcaqaba tuurashadeeda bilaabo waxaa markaa u bilaabmay taxallulkii xajka iyo wixii uu ku taxallulayay markaa bed-u taxallul buu joogaa bed-u taxallulna markaa xajkii buu ka dhex baxayaayo dee talbiyadu shicaarkii xajkayeede intaa horey socotay kol haddii halkaa lasoo gaadho talbiyadu way joogsanaysaa takbiir baa bilaabmaysa bal taas baa axaadiisii tilmaamaysay ay nooguba iman ibnu cabaas baa iyadoo ibnu mundirsen saxiixa kaba wariyey ayaa muxuu lahaa talbiyadu waa shicaarkii xajka ee talbiyada badso ama laazim xataa bad-i xallik ilaa taxallulkaaga aad ka bilaabayso wa bad-u xallika ramyu jamrat alcaqaba marka taxallulkaagu uu bilaabmayaana maxay tahay waa jamratulcaqaba tuurashadeed bal haddaba taa intaa talbiyadu way socotaa ma go-aysa wey haddii kolkol markaa carafay la joogo lagu sii socdiyo waktiyada ama xataa maalinta musalifiya takbiir la raaciyo oo lagu yar daro iyadna ba-si kuma sugna ee laakiin asalku talbiyadii waa ta way soconaysaa markaasay go-aysaa taas buu baabkeedii yahay xdثna yaحyى بن أyوب وqتaybة بن سعيid وبن حجr qalوا xdثna ismاعيل xا وxdثna يحيى بن يحيى واللفظ لh qال أخبرnا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كرyب مولى بن عباس عن أسامة بن زaيد ddka سندka hor inuu soo wada maro waa dad aynu soo wada maray محamed بن أبي حرملهna waa nin magaca abhi lama garanayo ilaahaa oo alxuwayطib oo niman qrayشha buu mawaalidoodii kaba mid ahaa markood baa dee ta kaba dhigo magaciisa msn khuseyfa dha maxamed ibnu xuwaydib oo macnuhu uu yahay dee dadkii mawaalidiisa buu u tiiriye waa kanee magaca abihii lama garanayo wuxuu yihi markaa usamat bnu zayd qaala radiftu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm waxaan fangalay oon raaxiladii la fuulay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh min carafaati mar badan baynu ta soo aragno daabadu hadday karayso iyo mudiiqatoo dhibi aanay ugaba imanayn laba inay wada fulaan ba'si kuma sugna falamaa balaga rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam markuu rasuulka ilaahay soo gaadhay waa carafuu ka yimi waa de markay cadcaadu dhacday musalifuu kusoo jeedaa markuu soo gaadhay ashicb alaysara de waa meel iyagu markaas macruufaydo agtooda macruuf ku ahayd ashicbna aariiq kollay si guud waa loo yidhaah alariiqu fi ljabal ama dariiqa dee bur ama dee waxa weeyaan taasba ama dee meel yar munfarij oo laba buurood udhaxaysaba shicbi waa la yidhaah bal rasuulka ilahi dhulkuna waa dhulka buuraha leh markuu wuxuu leeyahay shicbiga xagga bidix malaa dariiqa kagaba sugan uu soo gaadhay aladi kaasoo duuna almusalifati musalife intaan la gaadhin marka laga imanayo carafo musalife duunkeed iyo sokodeeda markuu halkaas soo gaadhay ayuu anaakha tu'iyey dariiqii intuu ka yar baydhay buu raaxiladiisii ayuu tu'iyey anaakha kalle ficilkan malaa hulaasigiisa may isticmaalin rubaacigan baa kolna laazim ayuu isticmaaleen kolna mutacaddi oo haddii la idhaha sanima oo kale waa mutacaddiyo anaakha macnaa anaakha araaxilata ama anaakha albaciira dee wuu tu'iyey weeye marka haddii leegiyo mudaawacadiisi iyo laazimkiisi haddii la idhaha anaakha albaciiru ama anaakat raaxilatuna macnaa barakat way fadhiisatay bay noqon oo wuu tu'saday buu noqon oo markaa laazimna waa loo isticmaalaa mutacadi e laakiin naakha ayaana isticmaalin oo anaakahu fanaakha taa lama isticmaalo oo mudaawaco loogama yeelin anaakha fadaala rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u kaajay uma ja dee inay umuur raacina markuu soo noqday shicbiga intuu galay uu kaba soo noqday ee uu yimi baa wuxuu yihi fasababtu calayhi waxaan ugu shubay rasuulkii ilaahay alwadu'a waa biyihii dee alwadu'na wowda marka la fadxiyo waa taaynu soo marre waa biyahan lagu weysaysto rasuulka ilaahay uu weysaysanayey isagaa acdaadiisa maydhayay ee laakiin uu ugu shushubay usaama rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh biyihii fatawada'a waxa wey markaa fatawada'a waxaan u weysaystay wuduu'an weysaysi khafiifan fudud oo ama dee marmar buu ku kaaftoomay ama biyuhu marka kale isticmaali jira biyaha ka yar ayuu isticmaal markaa waa weyse fudud markaasna salaad muu tukanahaynba waayo ama marmar baabu dee ku kaaftoomay ama wuxuu yareeyey isticmaalkii biyaha marka loo eego caadadiisii sidii u badnayd aftina waa inoo dambeeyaa falam yusbiq ilwuduu'a waysada ma u dhammayn ma taamyeelo si uwaas taam yeeli jiray xagga ama saddexdii ama dee biyaha uu malaa wada hagaag u wada gaadhsiin jiray ti iyada halkan maalintan muu samayn siya caadadiisu ahayd muu samayn alxadiidkuna koleyna way horena waa waxuu masale ugaba soo hadlay intii aynu dahaaro kusoo jirnaye xaggan isticaanadu marka la eego weysada inay bannaan tahay xadiidku daliil buu u yahay laakiin shaaficiyadu wuxuu ka soo naqliyey isticaanada saddex qaybood inay noqonayso ruuxii inuu kaalmaysto oo biyaha keenitaankeed waa waysadii uusoo biyeeye oo kale ama uu soo dhoweeyo taa uu kaalmaysto ama aqalkii ha uga keeno ama ceel ha uga soo saaro taas taasi wuxuu leeyahay waa shay jaa-isa oo kuma xidhna halkan xaajo iyo baahi ruuxuu u baahaya dee inuu de ay ku culus tahay taasi shay jaa-isa weeyo lama odhanayona buu leeyahay khilaaf lawla taasi waa mid waa waysadii oo loo soo dhoweeyo ama loo soo biyeeyo iyadoo taas ta labaad wuxuu kaba dhigay inuu kaalmaysto ruux xubnihiisa u maydhaya oo gacmihii isagu ficilkii laba imanaya taas wuxuu kaba cabirayaa dee walow dee kolley waa yar fogtay ruuxaan dee baahi u hayne inay karaaho tahay taas inuu macduur yahay un mooye oo xanuun iyo waxyaalahaasoo dee waa wixii uu karayay ay taasi noqoto ta saddexaduu ka dhigay waa suuradan aan hayno oo in loogu shushubayo isaguna xubnihiisii uu maydhayo marka wuxuu leeyahay haddii cudurdaar jiro wax ba'siga ku sugani ma jirto laakiin haddaan cudurdaar jirin horta waa waa laga roo yahay weeye ruuxu inuu ficilkiisii tawaliyo ayaa mudan karaha miyaa la odhanayaa wuxuu raajax yeelayaa mee karaha lama odhanayo nahyi halkan sugan oo gaaroo kuba yimi ma jirto rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isticaanadiisa nuusaamo iyo horaynu usoo maray masalada maruu kaba hadlaya muqiirat bnu shucbe isticaanadiisii iyo bal marka waxay tilmaamaysaa inay dee arrinku jaa-is yahay oo bal matalan marka iyada rasuulka ilaahay bayaan baa la farayo isaga fii xaqii lama odhanayo xataa waa khilaafu lawla waayo markuu shaygani inuu banaanya caddaynayo kaasaa uga fadli badanba sidii kale rasuulka ilaahay dee marka bayaan ay tahay calaa kulli xaalin rasuulka ilaahay uu ugu shubay wayse khafiifana uu weysaystay uma qultu waxaa idhi asalaata aturiidu salaata ma salaadii eeg waqtiina waa joogay maqrib baa joogay markaasoo kuba dhow inuu baxo ma salaadii baa doonaysa tukanaysaa yaa rasuul allahi faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh asalaatu salaadu amaamaka kaa'inatun amaamaka way ka horeysaa halkan maaha halkii salaada lagu tukanayey waa meel kaa horeysa oo salaada way horeysaa dabcana musdelifa ayaa lagu tukanaya oo macnaa uu xusuusiyey salaadii maqrib waxaabaynay mu ogeyn xukumkan iyo tan isagu imakaa ugu horeysa xaja yimaadaan inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee sidii caadadiisna ka dambeysay inuu iloobay iyo baaba suurtagal ahayd waa nooc xusuusineedoo markaasaa rasuulka ilaahay uu sheegay uhi waa inta kaa horeysa salaadu halkan maaha ee waa makaan kaa horeeyaa lagu tukanayaa waa musdelife marka la gaadho bal markaa ta iyada inoogu suganna dee halkaa salaadu ma habeenkaa waana de wax lagu ijmaacsan yahay in la dibdhigo salaadii maqrib oo cishaayiga loo dibdhigo musdelife lagu wada tukado waana biijmaaci lmuslimiine ma safar daraadiiba mise waa nusuga daraadii waa khilaaf aynu hore usoo marayoo dee waxaaba ah dadku waa ku wada wadaagsanaya nusuga walow madhabka shaaficiya aanay taasi ahayn arrinta kale jirta ma arrinkani laazimba mise ruuxu hadduu waktigaa maqribkii iskaba tukado dee waxa weeyaan way u banaantahe waa sida fiicanun kollay dee dawaa'if culimada ka mid ah oo shaaficiya qolooyin kale ay kaa midiin waxay kaba dhigaan waa sii mudayduna haddii halkaa maqrib lagu tukado la horreysiye waqtigiisii la tukado inaan waxba dee adugu ay banaan tahay walo culimada qaar ay leeyihin may halka salaada lafdigana waa tukanaya salaadu waa meeshaasuno ruuxii waktigaa tukadaa waa soo celinaya ay yidhaahaan asalaatu amaamaka farakiba rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dee tafuulay raaxiladiisii markii uu weysaystay waysadana kol haddaan u tukanayn dee waa rasuulka ilaahay dahaaradii inuu daa'imo kollay shay dee ruuxa dahaaradoo la ilaaliya waa shay mudan waana tan cibaado weyn inay tahay oo kafaaro gaar ahaanteed mudanayso dunuubtii laguba dhaafo waa ti aynu soo maray xadiidna wuxuu kuba yimi walan yuxaafida cala alwuduu'i ilaa mu'min waysada ruuxa ilaaliya had iyo goor wayse qabkiisaa ilaaliya isagoon salaadba tukanin waa ruux mu'mina un taasba weeyo bal haddaba in taas ba yado waa istidaamatu dahaara dayna dikriga oo kan daaco kaleba kuba jira fasalla xataa ata lmusalifata ilaa musalifo yimi fasalla salaadii maqribiya tii cishaayi buu wada tukado tafsiilku waa inoo dambeeya haddii alla yidhaaho uma radifa habeenkii buu halkaa seexday uma radifa alfadlu waxaa rasuulkii ilaahay raaxiladii la fuulay alfadlu bnu cabaas rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm radifa waxaa fog galo macnaa raaxiladii la fulay alfadl ba rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rakiba khalfa hadaata jamcin subaxdii musalifa oo macnaa rasuulka ilaahay markuu ka yimi salawaat ullahi wasalaamu caleyh carafana usaamaa la socdo raaxilada la fuushanaa subaxdii markii lasoo gaadhay ee rasuulka ilaahay mino u dhaqaaqayna raaxiladii waxaa la fuulay fadl bnu cabaas labaduna way noo soo naqlin doonaan rasuulka ilaahay wixii uu yeelayeyba qaala quraybun qurayb baa wuxuu yihi faakbaranii cabdullahi bnu cabaasin can lfadli eeg markii hore qurayb cidi umay dhaxayn usaama ilaa intaa hore waa kaasoo waasida la-aan buu kaga wariyey in uu ibnu cabaas uu dhaxeeyaa jira oo markaa waasidada ibnwaasido kaga warinaya usaama oo wuxuu hi wuxuu ii warramay cabdullahi ibnu cabaas can ilfadl ana rasuula اllahi salى اllahu عaleyh wasalam rasuulki ilaahay lam yazal inaanu ka suulin yulabi inuu talbiyeysanayo labayk allahuma labayk leeyahay xataa balaga aljabrata oo maya kii hore inta dambe waa xadiidkii fadliba ne fadli subaxdii buu la fuulay raaxilada kii hore usaamo isaga waasida la-aan kaga wariyey waayo usaamo dee waa yarna waa ahaa markii dambena cumrigiisu waa dheeraaday oo kurayb hagaag buu usoo gaadhay ama fadl ibnu cabaas dee waxa weeyaan waa nin awlaaddii cabaas ninkii ugu weynaa hooyadii iyo aabihiiba loogu kunyooday umulfadl iyo abulfadli baa la kala idhaa khilaafadii cumarna kolley dagaaladii shaamiyo ayaaba kuba dhintay taasuu kuba dhintay oo waa nin hore u dhinto markaa kurayb ma soo gaadhin cabdillahi ibnu cabaas oo walaalkiia ayaa uga sheegay inuu yidhi fadl ibnu cabaas rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lam yazal kama suulin yulabi inuu talbiyeysanayo xataa balaga aljamrata ilaa uu jamradii soo gaadhay bal baabku tan buu u baabaysnaa markaa xadiidku wuxuu daliil u yahay inuu ruuxii xaajiga ahaa talbiyadii laazimayo ama daa'imayo ilaa uu jamrat alcaqaba kaba tuuranayo sidaa xadiidku inoo keenayana waa siday jamaahiir alculamaa saxaabe iyo taabiciin iyo fuqahaa lamsaarba shaafici iyo thawri iyo abu xaniifa iyo abu thawriya ay kaba midi adigu raggaa kaba midi ay iyagu kuba tegeen xasan albasri baa laga soo naqliyey sharaxana way kuba sugantahe inuu yidhi subaxa markaa uu tukado maalinta carafa way joogsanaysaa talbiyadu waxaa kaloo sheekhu dhigtay cali iyo ibnu cumar iyo caaisha iyo malik iyo jumhuur fuqahaa ilmadiina in laga soo naqliyey weliba siqatu tabriid buu sheekhu soo naqlinaya xukiya inay talbiye talbiyada uu ruuxii xaajigaa talbiyeysanayay ilaa maalinta carafa zawaalkeeda la gaadho kolleyna horta caaisha iyo marka la eego cali iyo sacd ibn abi waqaas iyo ibnulmundir iyo saciid ibnu mansuur iyo asaniid saxiixa kagaba soo naqliya arrinkan ilaa waqtigaas laakiin kole dii uu qofku bilaabmo tahliishii iyo takbiir iyo dee ducadaa kalunbaa soconaysa arrin kale ma jirto laguma noqonayo qowlka waa imaam malik oo kale iyo qowlkood iyo dee saxaabada qaarkood axmed iyo isxaaq iyagu waxay leeyihiinba ilaa eg midna waxayd waa ilaa jamrada gudagaluu bilaabo marka dhagaxa ugu horreeya uu tuurtay joogsanaysa kolley axmed iyabaa ah iyo bacda shaaficiya markuu dhameeyo jamrada ee xataa intaa khilaala walow dee wakti yaroo kooban tahay takbiirna ay jidaysan tahay laakiin hadduu waktiyadaa talbiyada la yimaado bas kuma sugna waa ilaa uu dhameeyo si ibnu khusaymiyana doortan alxaasilku waxa weeyaan un kolley qowlka imaka halkan axaadiistani ay keenaysa dee sunnihii rasuulka ah waa inay talbiyadu soconayso ilaa laga gaadhayo jamrat alcaqaba ama jamrat alcaqaba la tuuranayo bal matalan qolooyinka yidhi subaxda carafaa la joojinaya iyo zawaalka carafaa la joojinaya iyo taas oo kale iyo dee axaadiisan qowlkoodu ayaa dee ka duwan oo khilaafsan oo dee axaadiisaana la raacaya waxadaanaa وxadثna isحاq بن ibrahim وعaliي بن khshrm kilahma عan ciisa bn yuنuس qal بn khshrm aخbarana عيسى عan ibn jurayji qal aخbaranii cdاء وcdاء بn abi رbاx qal aخbaranii بn cabasi أn النabiya slى الlه عalيه وasلم ardaf wuxuu fangeliye u qaaday raaxiladiisii ku qaaday afadl fadl بn cabas min jamcin jamcina waa msdlifo weeye msdlifaa magacyadeeda ay kaba mid tahay dadka aad iyo aad u badan baa isugu imanayo sidaasaa jamci loo yidhi barkood baa yidhaha dee luqawiyiinta iyo aadan iyo xawaa kuma kulmo sidaasaa jamci loo yidhi adugu waa meeshaa weyne la isuguba imanayo mashaacirtii kaba mid ah halkaas markii uu ka tegayo subaxdii mina uu u dhaqaaqayey ayuu isaga raaxiladii ayuu laba fuulay qaala wuxuu yihi markaas waxaa odhanaya cadaa faakbarani ibnu cabaasin ibnu cabaas baa iigu warramay ana alfadla akhbarahu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama lam yazal yulaqi xataa ramaa jamrat alcaqaba oo sida xadiiskii koray baynu ka soo baxno kale ama waa dariiq kale un waxadaثna qutaybat bnu saciidi qala xadaثna lays waxadaثna bnu rumxin qala akhbarani laysa can abi zubayr can abi macbadin mawla bni cabaas waa mawaalid ibnu cabaas oo nin siqa ah horaynu kitaabulimaan ugu soo maray waana magaciisa naafid baa la odhanaya sidaynu laba yidhahaa sidaynu hore usoo maray can ibni cabaasin can ifadl ibni cabaasin markaa cabdullahi ibnu cabaas baa walaalkii fadl ibnu cabaas kaba warinaya wa kaana waxaanu aha fadl ibnu cabaas radifa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mid raaxila la fuushan annahu qaala waxa weeyaan rasuulkii ilaahay baa muxuu yidhi fii cashiyati carafata waa galabtii carafa iyo wagadaati jamcin subaxdii iyo aroortii markaa musdelifa linnaasi dadkii ayaa wuxuu ku yidhi xiina dafacuu oo ujeedadu markii rasuulka ilaahay min carafo ka soo baxay ama ka soo dhaqaaquu u soo jeeday musdelifa waa cashiyatu carafa iyo subaxdii markuu ka tegey musdelifa ee uu mino u jeeday iyadna waa subaxdii qadaata jamcin labadaa goorba muxuu yihi fadl ibnu cabaas baa le rasuulka ilaahay baa dadka ku lahaa xiina dafacuu manaa xiina ansarafuu wey calaykum bisakiina war aayar u socda si degan xasilooni baa laazima calaykum ay ilzamuu bisakiinati waa xasilooni laazima si degan ha iscidhiidhiyina ha is markaa dawaabta iyo rawaxisha ha eryina ha degdegina ee si degan u socda markaa mid iyada wuu la socday ta kalena isagu lama fuushanayn raaxiladeedee usama kaba maqlay oo waa taas oo iyada usama isaguna taa ayuu kaba maqlay kana isagaaba rasuulka ilaahay la fuushanaa walxaal huwa wuxuu hadalkaa lahaa isagoo rasuulka ilaahay kaa funjoojinaya naaqatahu oo ataynu soo maray xadiidkii jaabir inuu dee si aanay u degdegin dadkiina waa badan yahaye zimaamkeedii inuu aada ugu soo cedhiidhayayoo dee tawaadeedaasi ama dee taasi ay ku dhowaanaysayba inay muqadimatu raxli ay asiibto haddaba waa joojinayay hogaankuu ku hayay markaa naaqadiisi iyo hashiisa si aanay u degdegin oo caydii dee si degan ay u socoto rasuulka ilaahay baa socday saasuu lahaa xataa dakala muxasiran ilaa meesha muxasir lagu magacaabayn hore usoo maray uu soo galay wa huwa min minan muxasir mino weeye hore waxaynu usoo maray inuu barzakh mino iyo udhaxeeya musdelifo yahay oon musdelifana ka mid ahayn minona aan ka mid ahayn tanna dee kolley taas baana culimmadu ee ay noo sugeen oo taxqiiqooda uu yahay wahuwa min minan dee kol hadduu iyadiiba dhinaca ku hayo iyadii waa in yaroo kooban oo qadra ramyati xajar oo labadooda udhaxeeya qurbigan daraaddeed baaba loo yidhi un wahuwa min minane isagu xaddii mina waa ka baxsan yahay oo xadda mina waa jamrat lcaqaba ilaa waadi muxasir intaasaabay noqon ee xagga marka la eego dhinaca dheerarkaasi qaala waxaanu yihi rasuul markii haddaba uu halkaa xataa dakala muxasiran markaasuu qaale markuu halkaa muxasir soo gaadhay buu yihi calaykum waxaa korkiinaa maa qaadataan oo laazimtaan bixasal khadfi waa finiinka quruurixiisa oo marka wax la finiinayo dee waa dhagaxan yar ee wax lagu finiino ay leeyihin xabad fuulaa buu leegaya ama xabadee taas oo kale kaas ujeedadu dhagxaan waaweyn oo hadhow idin dhibto iyo dadkii ha wax ku yeeshaan iyo ha qaadanina ku kasii yarna lama qaadanayo xasaha loo isticmaalo khadfiga iyo finiinka mid qadarkiisa leeg iyo wax leeg kaa amtaashi taasi moodo xadiis baa kuba yimi bacdu asxaabi suna ay wariyeen intuu kuwa gacantiisa ku qabtay oo loo soo qaaday rasuulka ilaahi markii loo soo guray ayuu yihi waxa weeyaan dee ka fogaada waiyaakum walguluwa biamhaali hada kuwan oo kale ku tuura oo iska ilaaliya guluwa iyo dee sida dhagax weyn oo lagu tuuro iyo haatan malaha way yaraadeen oo tawciyadii iyo dadka wacyigoodu batee laakiin beriya qaarkood isdeetanadii iyo taas oo kale iyo malaha dhagaxa la tuurayo waxaa kaba badnayd kabta la tuurayo iyo caagga lagu tuurayo iyo iyagoo markaa ruuxu taas waayo waxaad arkaysa halkaa marka intaas oo dee sida nimankaa u dhisnaydna aanuba dhisnayn oo dusha aan harhaysnayn oo kale waxaa ka meeshaa daatan iyo caag lagu dhufanayo iyagoo shaydaan nacdaalaya laakiin imanka alxamdulilah waxay u yaraado dee ka meeshii lagu tuuray iyo wixii aatan malaha ma jirin ba cishayda kumay dhicin laakiin waqtiyadaas adyaamse haddaba iska daayo waxaasoo imanka waa dee waxaa lainoogu jidaya ilahay inaan xusno xusuustaa horeba haba jirto shaydaan ramyigii ee bal matalan kaas oo kale ku tuura calaykum bixasa alkhadfi aladi yurmaa bihi aljamratu aladi kaasoo yurmaa bihi lagu tuuraya aljamratu jamrada macnaha bal kaasoo kale un weeye kaa qaata oo waxaa mid kaa mid leeg laakiin wax ka weyniya waxyaalaha isticmaaleen de waxay lagu tuurayna waa dhagax waqaala wuxu uhi lam yazal rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam waa fadli baa odhanaya yurabii xataa rama jamrat alcaqaba waa macno imika de waa inoo cadiyo waxaan ugu siyar joogsanaa meel meel mooye ma jirto وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna يحيى بن سعيد عن بن جurيج قال أخبرني أبو الزبير بhda الاسناaد غayر أنه لم يذkر ma sheegin في الحadيث xadيثka dhexdiisa kuma sheegin ولم يزل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يربي حatىa rmى الجمرة eg xadيثka haddaan snadkiisii dib ugu laabano oo imika aan kaba soo baxnay xadiidka waxaa warinaya imika kan aan hayno iبن jurayج ba أبو الزبير kaba warinaya laakiin isnaadkii ayuu ku warinayaa isnaadka imaka ibnu cabaas adigu eg abu zubayr can abi macbad can ibni cabaas taas bay ahayd laakiin markaa hore lays ibnu sacad baa ka warinayay imika halkana ibnu jurayj un baa halkii lays yimi marka lays marka la eegay riwaayadiisan can abi zubayr eeg riwaayadiisu abi zubayr ka wariyay sanadkiina uu kagaba wariyey intan baan u sheegin waa ah walam yazal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yulabi xataa rama اljamra lakin wazaada fi xadiiثihi wuxuu ku ziyaadiyey wالnabiyu nebigu salى الlahu عalيه waslm yushiiru waa ishaarayay biyadihi gacantiisa kamaa yakdifu linsaan insaanku si marka wax fininayo sida dee uu uxu finiin oo kale ayuu gacantiisa ku ishaarayey macnuhuna waxa weeya un rasuulka ilaah ku adkeynayey waxay jamrada ku tuurayaan inuu noqdo quruuraxa yar ee dee kaa wax lagu finiino oo kale un la mid ah ama iyada halkan uu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh u yihi saxaabigu yushiru biyadi kamaa yakdifu linsaan wuxuu imaamku leeyahay ama nawowi arrinta waxaa looga jeedaa idaax iyo ziyaadaة اbayaan lxasa اkhaطf xasa khaطf waxa uu yahayba cadaynteed iyo ziyaadaة اlbayaan baa looga jeedaaye macnuu ma aha marka jamrada la tuurayo sida wax loo finiinaa loo tuuraya oo iyadoo dee laba farood iyo saa loo saaray taas ma aha macnu ina imika lafdigani uu keenayaabo kamaa yakdifu اlinsaanu insaanku sida wuxu finiino dee markaa u finiino tuuryo caadiya maahe waaba dee labadan farood oo laysa saaro saasay noqotay haddaba laftigu taa ma kenya wuxu leeyahy taasi ujeeddada maaha ujeeddadu waxa weeyaanun waa caddayn uu rasuulka ilaahay aada u caddaynayo un xasal khadfi wuxuu yahay ee maha macnuu ramyigu inuu noqonayo calaa hay-ati lkhadfi noqonayo ee wuxuu leeyahay hadday barhkood yidhaahaan saasaa istixbaaba iyagoo halkan kaba qaatay waa qowl qalada ayuu leeyahay ramyigu waa inuu caadadii ramyiga iyo si wax loo tuuri jiray noqdo ee arrinku waxa weeyaan waa caddayn rasuulka ilaahay ishaaradan ku caddaynayo xasal khadfigii caddayntaasna dee waa ziyaadadeedunbaa kuba sugan waxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abulaxwasi waa salaam ibnu sulaym can xusein bn xusein ibn cabdiraxman sulaymi labadoodaba horeynuu soo aragnay can kaiir bni mudrikin can cabdiraxmaan ibn yaziid kaiir ibni mudrik hore umaynaan soo marin kunyadiisana abu mudrik baa la yidhaha alashjaciy اlkuufiy waa nin reer bani ashjac oo reer kuufa ah oona nin hiqoo taabici weyn ah oo cabdiraxmaan ibn yaziidkana uu kaba warinayana isna waa taabici weyne waa taabiciintii waaweyneyd buu kaba mid yahay waana nin hiqaan idhi xadiidkan buu muslim ku leeyahy lakiin xadiidka dee saddex dariiq saddex goor iyo buu soo celcelinaya isagoo ku wada sugan eh lakiin xadiidkan unbuu kuba leeyahay waana nin hiqaan can cabdiraxmaan ibni yaziid qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan ibni yaziid aswad ibni yaziid oo spain noo dambeeyon horena usoo maro dee dhammaantoodna qoyska waan kasoo yar wada waranaye ayay walaalayiine qaala qaala cabdullahi cabdullaahi ibnu mascuud baa wuxuu yihi walxaal naxnu anagu bijamcin way la soo xajeen way wada socdeen marka anigoo jamci kuba sugan samictu aladii unzilat calayhi suurat lbaqara macnaa musdalifaanu joognay waxaan maqlay buu yihi aladii rasuulkii unzilat la dejiyey calayhi korkiisa suurat lbaqarati suurat lbaqara lagu soo dejiyey baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo fii hada lmaqaami meeshan waa isagoo musdelifo jooga subaxdii labayk allahuma labayk dee waa taa in soo maray tarbiyadii way soconaysaa ilaa inta jamrat lcaqaba laga gaadhayo markaa waxa weeyaan habeenkaa lasoo socdo o dhan iyo carafa marka laga yimaado iyo maalintii carafa mazarife habeenkaa la joogo subaxdiisii dariiqaas oo dhan ilaa jamradii intaa mina lagu dhex jiro ilaa jamradii laga gaadhayo weliba la tuuranayo ama tuurashadii ay bilaabmayso intaa talbiyadii way socotaa marka wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulkii ilaahay boqoro lagu soo dejiyey isagoo leh labayk allahuma labayk leh bal xadiidka duruqiisaan dhammayn doonaa yaroo sharaxa inooguba sugan wuxuu suurat lbaqara uba xusay iyo bal umuurahaasaan yar eegi doonaa وxdثna سurج بن يuنس qال xdثna هushayم qال أخبرna حuسين عن kaثير بن مdرك الأشجعي عن cبدالرحمن بن يزيد أنa cبdاللahi lbى cبdاللahi baa iyadoo subaxdii مزdلفo la joogo ayuu talbiyeystay حيina أفاضa min جمعi weliba markuu ka dhaqaaqo ka socday weeye waa markuu kaba gadoomo xaggii mina u dhaqaaqay جمع مزdلفo dee فقيla waxaa la yihi dad baa yihi أعraabiy hذا warma reermiyiibaa ninku aan sumiiba garanayno jaahila ibnu mascuud baa taa lagu leeyay arrimaha jiray weeye oo imaka alxamdulilah dee dadku way talbiyeystaan oo arrinkaasi ma jireen lakiin qarnigii koobaad waa ibnu mascuud khilaafadii cuثmaan ibnu cafaan oo weli dhammaan buu dhintay cuثmaan ibnu cafaan baa kaba dambeeyey ayaa dadka qaar dee ay kaba qarsooneyd sunnahaasi oo waktigaas kol hadday carafo ka yimaadeen may talbiyeysanahayn way takbiiranayeen markay maqleen talbiyadii ayuu dee qariibsaday ninkaas joogay oo deetu war ninku bareermihiiba kadee san aan dee sunnihiiba garanayn taas buu yidhi faqaala cabdullahi cabdullahi ibnu mascuud baa wuxuu yidhi markuu taa maqlay annas iyo annaasu war dadku miyay iloobeen sunnihii rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa la talbiyeysanayaa miyay iloobeen am dallu mise way lumeen oo dee iyagoo garanaya camdi uga tegeen ma ilow baa jiray oo jahliganka inay iloobeenba mise way lumeen oo iyagoo garanaya ayay ogaan sunni ugaba tegeen samictu aladii unzilat calayhi waan maqlay kii isaga lagu soo dejiyey suurat lbaqara yaquulu xaaluu ku qaalooye fii hada lmakaani labayk allahuma labayk ibnu mansuriya baa wuxuu wariyay iyadoo saas oo kale mala halkaa uu talbiyeystay ayaa nin yidhi man haada warwa ayaa ninka talbiyeysanaya markaasaa markii damba lagu yihi waa ina mascuudo markaasuu dadkii dhex galay markii hore cunsula haddee waaba kado isagu nin aqoonlu iska dhigayay oo isaguna ninkani jaahil yahay oo waa inkiraya u yihi waa ayo kan waktigan talbiyeysanaya oo markii la yidhi waa ibnu mascuud buu insaama bayna annaas dadka dhexdoodii adigu isqariyayo waa ka fogaadeen meeshiiba markaas ba waxa adigu taas ayuu marka hadalkaa maqlay ayuu ku celiyey labayk uhi labayka cadada turaabba ilaahu cadada turaab baan ku talbiyeysanaya markaasuu raaciyeyna hadal ka laba mid ah bal marka ujeedadu waxa weeya waa arrinkan daahira ma ahayn oo shicaarkaa talbiyada o dee dad badan baa markaa kaba tegeen yaquul fi hada de waxyaalo badan baa iskaba dhacay oo dee qarniga watayn salaad kuba soo maray iyadoo waktigaa saxaabadii la joogo khilaafadii raashida ay socoto kolkol inaan dee markaa imaam laba u tukanayo malaa takbiirta uu ku xidho mooye takbiir kaleba aan la maqli jirin oo barhkood markii dambe ay qoonsanayeen takbiirta saro loo qaadayo iyo iyadoo dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aynu soo marray cibraan ibnu xusein oo lahaa cali ibnu abi daalib intuu ku daba tukaday wuxuu xusuusiyey ninkani rasuulka ilaahay salaadiisii waanu la jaaraya takbiirtuu laba jaaraya marka waxyaala saasaa jiraba labayk allahuma labayk وxadaثna xaسن بن الxulwaniي qal xadaثna yaحya بن aadam qal xadaثna سfyaan عan xusayn bhada الاسناadi وxadaثnii yusuf بن xamadi الmacniy qal xadaثna زiyad yaعni bakaئiya زiyad بn cabdالlahi horeynuu soo maray waa nin marka la eego culimadii siiradana kaba mid ah ibnu isxaaqna waxbuu kaba wariya oo dadkii siiradiisa soo naqliyey buu kaba mid yahay horeynu kitaabka ugu soo maray can xusayni can kahiir bni mudrikin alashjaciyi can cabdiraxmaan bni yaziida walaswad bni yaziida waa walaalo qaala waxay yidhaaheen samicnaa waxaanu maqlay cabdullahi bni mascuudin yaquulu bijamcin xaluu ku qowriyay isagoo muselifo jooga samictu aladii unzilat calayhi suurat lbaqarati haa huna yaquulu isagoo halkan jooga oo leh markaa ayaad maqlay labayk allahuma labayk uma laba markaasuu talbiyeysay ibnu mascuud walabayna macahu anaguna haddaan nahay dadkii la socday asxaabtiisa ahaa waanu la talbiyeysanay bal dee masaladu kolle waa inoo caddahay waxyaalo kaloo bal inoo soo yar kordhi doonaana insha allahu tacaala baabkan ka dambeeya inooguba iman doonaan sheekhu markaa umuuru sharaxa yar taabto midi de waa masalada aan soo sheegnay bacda alwuquuf bicarafaat talbiyadu inay soconayso arrinkana layaab malaho xataa bacd asaxaaba ayaa si aan kaba soo naqlinay lahaaba kol haddii carafa la gaadho way joogsanaysaa imaam malikina waa qowlkiisaba kol haddii zawaalka la gaadho maalinta carafa dee talbiyadu way joogsanaysaa marka dee umuurahana waxyaalahaas iyo dadkan qariibsanayay umuurahaasay dee kus dee markaa arrintooda ku salaysnayde muhimku laakiin sunihii rasuulka ilaahay waa kaa saasba marka xaggan cibaaradan ka cabira suurat lbaqara iyo suurat nisa iyo inaanay wax ba'siya kuba sugnayn waayo iyaguna dadkaa hore barhkood balla qari ayaa odhan jirayba yaan la odhanin suurat lbaqara iyo suurat nisaa hala yidhaaho asuuratu alati tudkaru fiiha albuqara asuuratu alati tudkaru fiiha nisa cibaaro saasaa laga cabiray lakin axaadiistu way kusoo noqnoqotay waana masale hore aynu soo maray taas arrinkan uu cabdullaahi ibnu mascuud yihi rasuulkii kii lagu soo dejiyay uu kaba cabirayin waxa weya suurat lbaqarana wuxuu sheeku leeyahy waxa uu baqara ahaan uu gaar ahaan usoo dee iyadii usoo u xusay manaasigta ama axkaamta manaasigta inteeda badan waa iyaday ku sugayihin oo haddaan eegno umuurihii xajka kuba soo arooray axkaamta intoodii badnayd waa de waa atimu lxaja walcumrata ayay kaba bilaabmaan oo suurat lbaqara xaj bay waxyaalo soo yar raacaan suuratu xaj marka manaasigta inteeda badan axkaamtoodii suuradan bay kuba sugan tahay oo marka waaba isagoo yidhi bay kaba dhigan yihin bu leeyahy hadalkiisu rasuulkii ilaahay ee manaasigta lagu soo dejiyey dadkuna adaa'ilu axkaamtii manaasibta cadayn caddaynayay waaba tan wixii uu sameeyey weeye kaniye ictimaadsada waa isagoo taa yidhi oo wuxuu markaa uga jeedina qolooyinkaa leh bacda alwuquuf bay tarbiyadu go-aysaa radin uu kuba radeayo baabu tarbiyati watakbiiri fi dahabi min minan ilaa carafaatin fi yowmi carafa wuxuu u baabaysan yahay baabu talbiyati talbiyada baabkeedii waye watakbiiri fi dahabi oo ujeedada talbiye la talbiyeysto iyo awqaadda qaarkeed in la takbiirtaba allahu akbar fi dahabi min minan marka minan laga tegayo ee ilaa carafaatin carafa loo kacayo yom fi yowmi carafa maalinta carafa oo wuxuu baabku u baabaysan yahay inay wax jilaysan tahay oo dee iyaduna markaa haddii dee talbiyadii markaa carafa lagu sii socdo taa guud ahaanna dadku way lahaan iyo barhkood baa laakiin lahaa subaxda carafay go-aysaa saan soo sheegnay iyo takbiir lalaba yimaado labada xaalaba inay jaa-is yihiin walow shicaarka daahirkii uu yahay talbiyada ta ay tahay inay badnaataana ay talbiyada tahay haddana takbiir awqaadda qaarkeed lagu dhex daro taas iyaduna mashruuciyadeed ayuu baabkeedi yahay xadaثna أحmed بن حmbl ومحamed بن المصنى qال xadaثna cabdاللahi بن نmayr xa وxadaثna سacيid بن yaحyى الأmawiي qال xadaثna abi horeyn usoo mareey abihina yaحya بن سacيid بن aban ba la yidhah waa nin reer bني umaye ah oo atbacu taabiciintii oo laqabkiisu aljanal ahaa laqabkiisu sida magaca warka oo kale qaala waxay dhaheen jamiiعا waa yaحya بن سacيid بن aban iyo waxa weeya cabdاللahi بن نmayr labadaas u jeedaaye labadoodu iyagoo wada jira maxay yidhahdeen xadaثna yaحya بن سacيidi yaحya بن سacيidkani waa ansaarigi oo yaحya بن سacيid الanصarي can cabdالlahi بn abi سلمta isaguna waa ninkii majushuul odhanayo hiqa taabiciintii dhexa ah hore aynu usoo aragnay can cabdالlahi بn cabdالlahi بn cmara waa isla dabaqa markaa majushuun cabdالlahi بn abi سلمة iyo cabdالlahi بn cabdالlahi بn cmar can abihi abihi cabdالlahi بn cmar qaala wuxuu yihi cabdالlahi بn cmar hadawnaa waan ka lahnay maca rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa min minan mino ayaan ka ka lahnay ilaa carafaatin carafaat baanu uka lahnay oo dee waa mawdic carafaat waa subaxdii carafana mina waxaa naga mid ahaa almulabi mid talbiyeysanaya wa mina annaga waxaa naga mid ahaa almukabiru mid takbiiranaya oo waanu isku dhex jirnay oo mid isagu talbiyeysanayaana naga mid buu ahaa markaanu carafo kusii soconay ku isagu takbiiranayaana naga mid buu ahaa bal baabka aynoo dhammaado وxadaثnii mحamed بن xatim وhaarun بn cabdالlahi وyعquب الdwraqiy qaluu aخbarana yزيd بن haaruna qala aخbarana cabdالعaزيز بn abi سلمة وcabdالعaزيز بn cabdالlahi بn abi سلمة oo cabdالlahi بn abi سلمة de halkan waa ina cabdالlahi ninkani waana taabiciintii dee atbaacu taabiciintii horeynu usoo aragnay almajishun isnawn can cumara bni xusaynin can cabdillaahi bni abi salamata can cabdillahi bni cabdillahi bni cumara can abih labada dambe cabdillahi bni abi salama iyo cabdillahi bni cabdillahi markii horeba sanadka hore inoogu sugnaayeen cumar ibni xuseynkana malakunyadiisu abu qudaama la yidhaah oo adugu waa reerkii qureysheed ee reer bani jumax ayaa warihiisa lahaa ama dee waxa weeyaan qolooyinkaas ama reer bani madcuunun kuwa kaba mida ayaa warihiisa lahaa waa nin caalimo oo siqa oo madiinana qaadi waqtigiisii kaba noqday kollay faqiihna waa ahaa caabidna waa ahaa walow axaadiistiisu ay aada u yar tahay xadiid kitaabkeenana xadiidkan uu ku leeyahay ee waa nin cumar ibnu xusein abu qudaama kollay taabiciya dabaqadii zuhri iyo qataadiya dabaqadoodii ah faqiihna ahaa caabidna ahaa bal matalan madiinana qaadi kaba noqday axaadiistiisu ha yaraatee wuxuu yihi markaa cabdالlahi bn cabdالlahi bn cmar kuna waxaanu ahayn m aabihi buu kaba wariyay can abihi cabdالlahi bn cmar baa yihi kuna waxaan ahayn maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fi kadaati carafata carafa subaxdeedii famina اlmukabiru mid allahu akbar lahaa oo takbiiranayay naga mid buu ahaa wa mina اlmuhalilu mid isagu talbiyeysanayeyna waa naga mid buu ahaa faama naxnu anagu cabdالlahi baa le fanukabiru waanu takbiiranaynayba ama waan takbiiranaynaa qaala cabdالlahi بn abi salama ayaa yidhi waa majushuun qultu waxaan idhi wallahi baan ku dhaartay lacajaban minkum aabihi cabdillahi bn cabdillahi bn cumar baana ka warinaya aabihii wuxuu la hadlayaa ninkanuu isagu xadiidka kaba wariye ina cabdillahi bni cumar ee isna magaciisa cabdالlahi la yidhi abihi ay isku magac yihiin ayaa wuxuu hi layaab baa idinka idin sugnaaday ibnu cumar wuxuu leeyahay mid talbiyeysanayaana naga mid buu ahaa mid takbiiranayaana naga mid buu ahaa marka taa waxaa inoogu sugan horta si guud rasuulka ilaahay waa ku sugay arrinkaa waa ka warhayo de waa isagii baa lala socdaaye bal inay taasi bannaan tahay ama ay mashruuc tahay laakiin wuxuu doonayay teebaa mudan kayfa lam taqulu low seebaydaan ugu odhan cabdullaahi bni cumar maadaa ra'ayta rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm yasnacu bal dadku waxaa ha sameeyeene adigu maxaad aragtay rasuulkii ilaah sameynaya rasuulka ilahi muxuu samaynayay miyuu takbiiranaya mise uu talbiyesanayay ujeedadu walow baabkii taqriirka ay tahay oo rasuulka ilaahay ku sugay ay badnaan tahay in la takbiirtaana ha badnaado talbiyadu haba badnaatee laakiin teebaa mudan rasuulka ilahi wuxuu sameeyebaa ka mudan maxaa u weydiin weydeen oo ninkan buu la hadlayaa ina cabdillahi bn ina cabdillahi bni cumar maxaa u weydiin weydeen od aabbaha adiga iyo dee dadkii kama wariyaa ugu odhan weydeen bal rasuulka ilaahi muxuu samaynayay maalintaa isagu miyuu takbiiranayay mise uu talbiyeysanayay bal xadiid kaloo la mido anasna waa kan waxadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can mحamed بn abi bakrin الثaqafiyi waa nin taabiciyo isaguna kitaabkeenu xadiidkanun kuba leh lakiin iqa anahu sa'ala anas bna maliki buu weydiiyey walxaalhuma isaga iyo anasqaadiyaani ay kala hayaan oo min minan mina ay ka kala hayaan ilaa carafaati carafaatna ay kusii socdaan ilaa carafata markaa muxuu weydiiyey kayfa seebaa kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeya fii hada alyawmi maalintan maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam bal rasuulka ilaahi maciisa maalintan carafa ee dee waa gelinka dambe la joogsanayo mina laga sii socdo maxaad samaynayseen rasuulka ilaahi markaa maciisa aydeenna la soo xajteen faqaala anas ba wuxuu yihi sida cabdullahi bni cumar ba yidhi kaana yuhillu wuu talbiyeysanayay almuhillu ku talbiyeysto mina anaga naga midi falaa yunkaru calayhi laguma diidahayn oo laguma ceebaynan laguma inkirhayn oo waktigani wakti talbiye ma aha lama odhanahayn wayukabiru waa takbiiranayay almukabiru mid takbiirta oo midna anaga naga midi midna allahu akbar allahu akbar baabuu iska lahaa oo uu takbiiranayay falaa yunkaru caleyh kaasna ciidi kuma inkirayn macnaa labada xaalaba way banaan yihiin waana xadiidkii ibnu cumar buu laba mid yahay وxadaثnي suraj بn yuنuس qال xadaثna cabdاللahi بن رajاء عan muسى بn cqbata qال xadaثnii mحamed بn abi bakri qaala qultu لأnas bni maliki ba waxaan ku idhi غadaata carafata ma taqul fi talbiyati hada الyوma maxaad leedahay ood ka qabtaa adigu talbiyada la talbiyeysta maalintan qaala wuxuu yihi markaa cabdلlahi anas بn malik radي الlahu عanه sirtu hada masira socodkan baan socday maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisa waa asxaab iyo asxaabtiisii baan halkan oo kale kala andee halkan iyo maalintan oo kale ayaan la socdayba famina almukabiru waxaa naga mid ahaa mid takbiiranayay wa mina almuhalilu mid talbiyeysanayana naga mid buu ahaa walaa yaciibu axaduna calaa saaxibi axadka annaga naga midina saaxibkiisa kale ee ku khilaafsan waxa uu la imanaya dikri ama talbiye ah kaas kumuu ceebeynahayn bal xadiidka ta inoogu sugan ama labada xadiis inay waxa weeyaan markaas dee la tegayo mino laga tegayo carafo lagu socdo in takbiirtuna ay jidaysan tahay talbiyadna ay jidaysan tahay labaduba rasuulka ilaahay waa kuba sugay xadiidka way noogu sugan tahay kollay talbiyada ayaa fadli badan waana inay tacaamkii qaalibkaa noqoto bas waxaa xadiidka inoogu sugan in qolooyinkii iyagu yidhi maalintaa subaxda carafay talbiyadu joogsanaysaa qowlkoodaas ee inaan dee radinti laakiin inta kale labaduba inay jidaysayne lakiin bal xadiid imaam axmed wariyey radia allahu tacaala canhu waardaa musnadkiisa uu kuba wariyaan filaya xadiid cabdillahi bni mascuud inuu ahaa ayaa waxaaba aha rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh yowma jamcina waa kaba hadlayay ama dee carafo markaa laga yimaado ilaa maalinta rasuulka ilaahay uu talbiyeysanayay macnaa taas buu badinayay ilaa an yakhliطahaa bitakbiirin inuu ku dhex daro takbiir mooye oo umuurahan iyada waxa inoogu sugan un saxaabada ficilkoodii baa inoogu sugan waa kan ibnu abi salama lahaa maxaa u weydiin weydeen oo u odhan weydeen war rasuulka ilaahay muxuu samaynayay isagu bal xadiidkaasi muxuu inoo faa'iideynayaa eg talbiyadu waa waxa badan ee qaalibkaa maxaa cibaaradu ahayd ilaa an yakhlida bita awqaadda qaarkeed inuu takbiir raaciyo takbiir ku dara mooye bal markaa waxaan leenahay dee ruuxii ilaahay halkaa geeyo maxay noqon yoomkaas waa yoom talbiya ilaa jamradii laga tuuranayo habeenka iyo laakiin de haddii takbiir awqaadda qaarkeed la raaciyo waa tan saxaabadina way takbiiranayaan rasuulka ilaahina awqaadda qaarkeed sida xadiidkaa inooguma sugan takbiir buu kuba daraye takbiir aan ahayn tagaalibkiina waa shay jidaysan oo waxay noqonaysaa shay maaha dee way banaantun malihiine dee sunay noqonaysaa waaba kan rasuulka ilaahay ilaa an yakliطaha bitakbiirin saxaabigaasina yidhi kuwo kalena waa taqriirkiisii saxaabadii uu kuba sugay labadii xaalaba way banaayiin laakiin shicaarkii xajku ilaa la taxalulayo waa talbiyadii taqaalibkii waa taa bab اإفاadة min caraفaat ilى المزdلفة واsتحbaabi صaلaatay المغرb والعشhاء جamيعا bالمزdلفة في hadi الlayلة wuxuu baabaysan yahay baabاifaadati waa ifaadadii ifaadadu waa adafcu iyo alifaada oo ka tegitaankii lagaba tegayay min caraفaati caraفaat ilى mزdلفة mزdلفo taas iyo واsتحbaabi صaلaatay المغرb والعشhاء جamيعا waynu soo maray xataa salaad baynu kuba soo maray imikana waa tan aan soo haynay lakiin axaadiistii ka badan baa inoo imanaysa oo dee kollayna macni koladu waadixiyaan waxay la tahay intan siraacin karna un waan iska wadaynaaye salaada maqrib ee salaada cishaay iyagoo wada jira oo ujeedadu la jamcinaya jamci taakhiir in musdelifo lagu tukado istixbaabkeed culimada qaarna waa ta aan soo sheegnay inay laazim kaba dhigayaan waana taa rasuulka ilaahay xadiidkiisa aan soo aragnay asalaatu amaamaka inuu yidhi fi hadi laylati habeenka bal xadiidkii imika usama isagoo intii ka badan buu inoo soo noqonayaa oo raqamkiisii iska wata xadaثna yaحya بن yaحyى qaal qarأtu عalى maliki can muسى bni cqbata can quraybi mawla bni cabaasin waa kan xadiidkii eg aynu marka dhaweyd soo marray waa takraarkii de muslim isaguba kolkol baanu dee meela kusoo celceliyaayo amhilo kala duwan baynu intaa kitaabka kusoo arkaynay can usamaةa bni زaydi anahu samicahu yaqulu qurayb baa maqlay usaamo isagoo leh dafaca rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm carafa rasuulka ilaahi waa wuxuu ka yimi uu ka socday carafa markay cadceedu dhacday xataa idaa kaana bishicbi markuu halkaa shicbi oo adigu dee kollay buurahaasun meel kaba mid oo dee dariiq ahayd oo waddadin oo ka yar baydhay ayuu nazala dhaadhacay fabaala uu kaaji uma tawada uu weysaystay walam yusbiq ilwudu'a waa tii markii dhaweyd aynu soo maray waa riwaayada sheegayay uu fudaydiye waysadii muu taam yeelin oo adigu dee ama isticmaalkii biyaha buu yareeyey ama marmar buu ku kaaftoomay faqultu lahu waxaan ku idhi asalaata ma salaad baad ujeedaa doonaysaa turiidu salaata qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay asalaatu amaamaka mee salaadu hortaaday ahaatay oo halkani ma halkii salaada lagu tukanayay way horeysaa farakiba raaxibadii buu fuulay falama jaءa almusdalifata nazla fatawada haddana waa weysaystay culimada qaar marka la eego xaggan tajdiidka weysada malaa masalada horena waan usoo maree waxay kaba dhigaan dee markan weysadii in la cusboonaysiiyaa waaba shay mudan oo dee bal masalan xadiisna waxaaba kuba yimi laftigiisa sanadkiisa dacfiha ku sugnaaday abu dawud man tawada'a calaa duhrin kutiba lahu cashru xasanaat isagoo markii hore weyse qabay ruuxa weysaysta xasanaad baa loo qaraa walow laftina ay soo naqliyaan lakiin kaasi nooma dee malaa inaanu jirin baan filaya ama aan sugnaynba alwuduءu cala alwuduءi nuurun calaa nuurba bal masalan waxay laakiin ka dhigaan markan dee tajdiid lwudu waa mar wax lagu tukaday laba ragcadoodna haba noqotay in lagu tukaday oo ujeedada ruuxu u weysaystay salaadba kumuu tukan wakti kale waktigii dambe uu doonayay inuu tukado suuradaha waxay odhanayaan dee ima kol haddaanu salaad ku tukan ma cusboonaysiinayo tiisiu iska wadanaya markaas oo waabay dee taasay kaba dhigaan ama shardi barhkooda ama dee ay ku adkeeyaan ay uga dhigaan inay tajdiid lwudu xaaladaa imanayso waxaan xadiidka haynaa rasuulka ilaahi uu weysaystay markii hore haddana waa kan wayse ku celiyey de adigu waa suurtagal xadaث daari ah oo kaleba inuu ahaayo waysadiiba ay kaba jabtay waa suurtagal iyo dee inaan nidhaahno oo arrinkaasi waxa la isku waafaqsan yahay mahamay arrinku waysadu waa cibaado waa tan takfiirka keenaysay waa tan rasuulka ilaahayna yidhi markaa ruuxu weysaysto indhihiisa wixii dee dembiga uu kuba kasbaday iyo dhegihii gacmihiisa wixii baaba baxaya oo kale markastana fadiiladaa way leedahay me xataa iyadoon intaasi jirin ruuxu waa ku celin karaa waa weysaysan karaa waayo masaladaa hore iyo arrinkaa horean sheegnay wax la isku waafaqsan yahay ma ahan rasuulka ilaahay haddana faasbaqa lwudu'a markan dambe inuu tukadu doonayo waysadii waa taam yeelo caadi buu weysaystay uma uqimat salaatu salaadii baa la aqimay fasala lmaqriba salaadii maqrib waa markii uu gaadhayba kollay sununa waa taasoo marka musdelife la gaadhoba waxa kaloo dhan in laga horreysiiyo ee bal markaa ruux hadduu de in salaada tukashadeeda fasala lmaqriba uma anaka eg markaas eg waa deg degay u degdegayeen iyadoon ay gee gaadiidkoodii ama geeloodii u rarna ay raran yihiin oo weli aan la tu'in rarkiina aan laga dhigin ba horta salaadii la galay waa sidii baanay u raran yihiin waanay taagan yihiinba markay salaadii maqrib tukadeen intaa salaada cishaaye la tukan ayaa uma anaaqa waa tu'iyeyoo kullu insaanin insaan kastaana baciirahu neefkiisii geel ahaa ama raaxiladiisii ayuu fii manzili marka ficilka yar bay la yimaadeen labadii salaadood dhexdooda ee ficilkaa koobanna labadan salaadeed ee la jamcinayo waxba ma yeelay jamcigii waa caadi un buu ahaanaya marka ficilkanoo markii ninkaastaa ku dhaqaaqo awrkii ayaa dee waa iyagaba iraaxaynteedii ayaa la tu'iyo halkii uu degayey buu tu'iyey rarkii lagama dhigine uma uqimat اlcishaa iyadoo weli rarkii laga dhigin ayuu salaadii cishaaye la aqiimay faصalaha rasuulki ilaahayna uu tukaday dadkiina wuu la tukiyey wayda la tukadeen walam yusalli baynahuma shay wuxuu labada salaadood udhexeeyo sunno ahayd oo raatiba ayd sida raatibadii maqrib oo kale may jirin xadiidku weli duruq dhowr uu leeyahay mar horena wax baan kala soo marray iyadoo kala badan yihiin bay noo socotaa markaa waan wadayna وxadثna محamed بن رمح qال أخbarana layt عan yaحya بn سacيidi عan muسى بn cqبةa mawlى الزubayr kalley waxaa aad u mashhuurayd mawlى ali الزubayr waayo dee zubayr isagu ma soo gaadhina ee waa reer zubayr buu mawlahooda waana nin caalima oo xaggan siiradana imaam ku ah صiغaara taabiciin ah markood baa markaasaasa dha markood baaba idha umu khaalid binti khaalid ibn saciid oo waa saxaabiyad yar oo zubayr baana qabay oo dadka xabashayna kuwa dhalataan filaya maalka intaas ba ay mawlaheeda ahayd boos ayuu mawlaheeda ahaana waa la yidhaahaaye bal adigu waa nin siqa ah oo caalim ahaayo sikaaru taabiciin ah marar kala duwana aynu kitaabka kusoo aranay isagoo naafic ka warinaya dad kaleba can quraybin mawla bni cabaasin can usamata bni zaydin qaala insarafa rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam bacda dafcati markii uu ka uu gadoomayo ama uu dee rasuulka ilaahay markuu dee ka yimi min carafaatin wuxuu u gadoomu u baydhay u leexday ilaa bacdi tilka shicaabi shicaabtaa dhulkaa kuma sugnayd mid kaba mid ah lixaajatihi xaajadiisii rasuulka ilaahay ayuu ugu leexday markii uu kasoo noqdaan fasababtu calayhi waxaan ugu shubay min almaai biyihii uu kuba weysaysanayo biyo uu aada u fudaydiyey ahaa faqultu waxaan ku idhi atusallii miyaad tukanaysaa faqaala wuxuu ihi almusala amaamaka meeshii lagu tukanayay may weli way horeysaa waa mustalifa waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana عبد الله بن المبارك xا وxdثna أbو qرayb lفd lah qال xdثna بن المبارك عن إبراhيم بن cقبة muse بن cقبaan soo haynay nin ay walaaliyiin weeye ibrahim بن cقبة isaga ka yar waxaa kaloo ku inaan arki doonaa محamed بن cقبة waa saddex noo walaal ahaa oo culimo ahaa oo laba idhaaho masjidkii rasuulka ilaahay madine xalqay ku lahaayeen macnaa rag fuqaha oo culimo ayay ahaayeen oo dee nin xalqo leh cilmigii kuba nashrinayo waa taas walow dee iyagu ay ka axaadiis yar yihiin labadooda ibraahimkuna isagu hadduu sikaara taabiciin ahaa iyagu way ka yar dambeeyaan oo dee saxaaba ay arkeen ma jirto marka ibraahim ibnu cuqba iyo maxamed ibnu cuqba ay noo dambeeyaana kitaabkana mid kasta laba xadiisi mukuleyo mid kastaba kuwan ay caawu inoogu horeeyo midna uu dambeeyo un ayay kuba leeyihiin ama muuse isagu waa nin axaadiis badan can ibrahim bni cuqbata can quraybi mawla bni cabaasin qaala samictu usamata bna zaydin yaquulu afaada rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslam min carafaat afaada iyo dafaca iyo insarafyo isla wada macnuune rasuulka ilaahi carafa ayuu kaba yimi falama intaha ilى shicbi markuu halkaa meesha dariiqa ama de adigu shicbiga buurtaas uu soo gaadhay ayuu nazla dhaadhacayoo fabaala walam yaqul usamatu waxa le qurayb usama mu odhan markuu tan sheegayay araaqalma ujeedada lafdigan araaqalma way ka yar hufan tahay dee lafdigan uu kaajaydo waa lafdi yar marka la eego fii bacd alawqaat afka laga yar dhowro laakiin marka dee loo baahday xaaja jirta ama laga baqanayo labsi inuu yimaado ayaa dee in la caddeeyay noqonaysa alfaadaha dee koladii weliba axkaam sharciga la caddaynaya lagama xishoodo haddaba wuxuu leeyahy muu odhan araaqalma oo loo isticmaalo biyi buu daadiyey uu kaajabay ka dhigan tahay loo isticmaalo muu odhane baala buu yihi lafdigu sidaa ku caddeeyey qaala fadaca bibain rasuulka ilaahay baa biyo dalbo fatawada u weysaystay wadu wuduan laysa bilbaaliqi mid xeel dheer aan ahayn oo dee isbaaq leh qaala faqultu waxa uhi ya rasuul اllahi asalaata aturiidu salaata ama tusali salaata qaala asalaatu amaamaka waayo waqtigaasna maqrib baaba sii baxayay salaada way kaa horeysaa qaala uma saara xata balaga jamcan ilaa umasarifo gaadhay fasala lmaqriba wlcishaa waxadaana isxaaq bn ibrahima qaala ahbarana yaxya bn aadama qaala xadaana zuhayru أbو khaysmة qال xdثna إbrahيم بن cقبة qال أخبرnي أbو qرayb أنه sأل وsامة بن زaيد kayfa seeba صaنcتm samayseen حيina radifta رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم عaشhiyaةa cرفta galabtii cرفة markaad rasuulka ilahay raaxilada la fuushay wixii aad dee samayseen ama rasuulka ilah ad ka aragtay muxuu ahaa faqaala wuxu uhi ji'na shicba aladii yuniikhu nnaasu fiihi lilmaqrib waa waktigii waxa isbedelay usamana waa la joogaa shicbigii waa meeshaa dee kollay buurtaas kaba mid ahayd ama dariiq ba hala yidhaha bayna aljabalayn ama almunfarij bayna aljabalaynba ee dadku ay rawaaxishooda tu'iyaan ay degaan si ay salaada maqrib ugu tukadaan marka meesha maxaa inoogu sugan sunnada muxuu ahaa in maqrib iyo cishaay lagu wada tukado ama si jidaysay musdalife lagu tukado waktigan usama uuba warramaya kureyba kureybna joogay maxaa caada meeshii timi ah inay dadku halkaa rasuulka ilaahay maalintaa ku yar baydha ama uu yar dee fadhiistay oo xaajadiisii intuu ku gutay uu kuna weysaystay ay iskaba degaan oo salaaddii maqrib iyadoo musdalife la gaadhin ay kuba tukadaan waana arrin sunnihii rasuulka ilaahay kaba duwan taas bay ahayd kollayna waa reer bani umaya ee umaradoodiiyabaa tan samaynayay iyadoo waktiga saasa waayo xadiidka alfaadihiisa qaarkood baa kuba timi yuniikhu lumaraau oo taas waa meelahan ay umaradu ay degaan oo kale xataa cikrim oo kale mawla bnu cabaas oo arrintaa inkirayay ayaa muxuu lahaa itakada itakadahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mabalan waitakaduuhu musalan rasuulki ilaahay wuxuu kaba dhigtay meel dee kaalima u fadhiistay iyaguna waxay ka dhigteen meel salaad loogu tukado taas bay ahayd waa inkaar uu ku inkaraya salaadda way horeysaa lama gaadhin meesheedii ee waxyaalihii dhacay itakadahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mabalan waitakaduuhu waa inkaar waitakaduuhu musalan haddaba halkan buu leeyahay yuniikhu nnaasu fiihi lilmaqrib fanaqa rasuul llahi salى اllahu alيه waslm naaqatahu wabala wama qaala muu odhan ahraaqa almaaa waa lafdi un araaqa almaana waynu soo maray ahraaqana imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu ku dabdinayaa had oo la fadxiyo ahraaqa mala waa luqa un walow luqadan kalena ay jirto in iskaba reebno ahraaqa oo dee say yidhaahaan asalka hore haddii la yidhaha raaqa almaau biyihii way daateen ama way shumeen buu noqona waa laazimkii haddii mutacadi lagaba dhigayo araaqa almaa biyihii buu daadiyey weeye hamsadaasaa loo bedelaa ha oo markaasay noqotaa dee ahraaqa almaa iyadana waa macnihii unoo ee waana ta barhkoodna ee walow ay tahay hamsadina joogto hana ay meeshii time ay dee barhkoodna ay fadxada kuba dabdiyaan lakin dee qolooyinkan kale luqaduna sukuunka caadiga unbaabay iskagaba dabdiyaane laakiin mu odhan taas ahraaq almaa araaq almaa mor ثuma dacaa bاlwaduءi fatwadaأa wuduءa laysa bibaaliga faqultu ya rasuul الlahi aلصalaaةa faqala aلصalaaةu amaamaka farakiba xatى jiئna اmusdlifata faaqaama maqriba salaadii maqrib buu aqiimay oo tuka uma uu tukiye dadkii uma anaqa naasu dadkiiba rawaaxishoodii bay tu'iyeen fadhiisiyeen fii manaazili meelihii ay degayeen walam yaxuluu rarkii kamay dhigin xalla yaxulu uu furfuray wey rarkii kamay dhigdhigin oo waxa weeyaan ama halka adi laftigan dee laftigan yaxilo halkan soo dee qordobi oo kale idhaaho dee waa cid jaahil umasa kasre ku dabdisu idhaha lakin kasre meesheed maaha lama dabdin kara halkan may furfurinoo macnaa waxa weeya markii hore salaadii maqriba iyadoo ay gaadiidkii iska taagan yihiin wixii u rarna ay taagan yihiin bay salaaddii maqrib u deg deg tukiyeen intii salaada maqribi cishaay udhexaysay bay tu'iyeen ama ay fadhiisiyeen rawaaxishoodii rarkii kamay dhigin iyagoo weli raran ayaa salaaddii cishaay la tukaday markii salaaddii cisha ay kaba baxeen ayaa ninkaas adee raaxidadiisiibuu ka dhigay markaa rarkii tanna waa degdegii salaada loo degdegayo untaas walam yaxuluu xataa aqaama alcishaa alaakhirati ilaa rasuulka ilaahay bacnaha may furin oo rarkii kamay dhigin dawaabtii ama rawaaxishii ilaa salaaddii cishaay haddana rasuulka ilaahay uu oogay oo uu tukaday ama la aqiimay oo fasalla uu tukaday uma xallu markaasay deeta rarkii kaba dhigeen dawaabtii ama rawaaxishii qultu fakayfa facaltum xiina asbaxtum laakiin subaxdii maxaa samaysteen inay dee habeenkii waa kaa uga warramay iyo galabtii dee eetuu yihi qaala radifahu lfadl bnu cabaas ama subaxdii waxaa rasuulka ilaahay la fuulay raaxiladii fadl bnu cabaas wadalabtu waan tegay ana anigu fii subaaqi qurayshin صdاq waa jamcu saabiqin weeye sakatibba kutaab looguma jamciyo baabkii waa wasan qiyaasa ama waa dee faacil fucaalin laguma jamciyo waa kuwii dee degdegaye dadka ka horreynaya quraish calaa rijlaya labadayda lugood adu wuxuu leeyahay anigu lugahan maalay oo dee subaxdii waan sii socdaybo rasuulka ilaahay lamaan socon ee kuwa iyagu horreynaya ee jamcu saabiqin weeye maka subaaq ee quraisheen ee iyagoo xaggii mina u kacaya iyagoo lugaynaya kuwaasaan ka mid ahaaba uu yihi anigu lamaan socon waqtigaas subaxdii xdثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana wakiic qaala xadaثna sufyaan can mxamed bn cqbata waa kan ninkii kale walaala ahaayeen saddexdii walaalba muuse bn cqba ibrahim bn cqba mxamed bn cqba mawla de mawali ali zubairba waana labadoodana ibraahim iyo maxamed waa isla daba qaanili muusena waa ka yar wen yahay waa isla wada ku dhow dhow yihiin laakiin isagu dee mala saxba ayaa ama saxaabi buu arkay oo marka halkaasa taabicnima isaga u sugan laba xadiisun buu isna ninkana ku leeyahy waa nin hiqa un baan leenahay can quraybin can usabat bni zaydin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam lamaa ataa markuu yimi annaqba naqba waa dee dariiqna way kuba fasiraan ama maxay tahay annaqbu waa alfurjo waa ujeeddadu meel karin ahayd ama yar laba buurood dhexdood ahayd oo yar banaanayd oo laba buurood u yar dhexaysay taas baabay ahayd naqbiga markaa uu yimi soo gaaray waa halkii shucbiga markii hore u kaba soo cabirayay alladii naqbigaasoo yanzilhu lumaraa waa ta aan sheegaynay ay markan dambe iyaga halkaasay degayeen oo musrifo may gaadhin meeshay degayeen maqrib bay halkaa ku tukanayeen umaradu ay degaan ayuu nazla rasuulka ilaahay dhaadhacay fabaala وlm yqل أhrاqa ثuma dacا بmوضوءi fatوaضأ وضوءa خفيiفا faqultu ya rasuul الlahi الصلاة qal الصلاة أmamka xadaثna cبد بن حmaydi qال أخbarana cبدالرزاq qال أخbarana mcmr عن الزهriي عan cضاء mوlى صباع عan أsامة بن زaydi أnhu kan xadiiku waa xadiiskii un waxaynu uguma joogsanaa ma jirto laakiin ninkan imaka cadaa mawla sibaacin dee hore sa magaciisa ayaa umuuraha kaba aragtaan hore umaynaan soo arag sheekuna raximah llahu tacaala halkan hadal yar dheer buu kuba leeyahay in yar baan yar khulaasaynaya wuxuu leeyahay mucdamu nusak muslim marka la eego cadaa mawla sibaacin baa dhacay barhkoodna waxaa dhacay mawla umi sibaacin laakiin labada siyoodba wuxuu leeyahay haddii la yidhaha mawla sibaacin iyo mawla umi sibaacin si la yaqaanay way ka duwantahe waxaa mashhuura in la yidhaaho cadaa mawla bani sibac bani sibaacin in la yidhaaho bukhaari baa saa taariikhdiisa ku sheegay buu leeyahay iyo ibnu abi xaatim iyo qolooyin uu tirinaya saa waa shan imaam iyo buu halkan tirinaya laakiin muxuu ka cabiray ninkan waxaa la yidhaha cadaa ibnu yacqub ama cadaa ibnu naaficna waa la yidhaahaa labada wejna bukhaari iyabaa sheegay qolooyin uu magacaabay in cadaa ibnu yacqub ama cadaa ibnu naafic waxaan u raaciyaa in laba idhaaho cadaa alkaykharaaniyo kaykharaaniyo uu leeya waa meel yaman kuba taalay bal markaa taas waa nisbatun ilaa mawdic lyaman adigu bal markaa waxa weya horta waa nin hiqa ahba ninkan waana ninkaan arkayno in sha allahu tacaala dee waa nin hiqaah xadiidkana kitaabkeenu ku leeyahay waa nin taabiciya lakiin sheekhu raximah llahu tacaala arrintan uu sheegay cadaa ibnu yacquub iyo cadaa ibnu naafic inay nin keliya wada yihiin ninkana ay wada yihiin ninkana uu yahay alkaykharaani taa loo nisbeeyey kolle waa arrin bukhaari iyo ibnu abi xaatim ay iskaga daba tegeen ay kuna tiriyeen awhamtii ama dee kaba dhacday bukhaari iyo ragga inay tahayba arrinku waxay leeyihin laba nin bay asal ahaan kala yihiinba ninkan aan haynaana kaykharaani kaa loo nisbeeyey maaha waa cadaa ibnu yacquub kaasoo bal waxaa kala farqiya axmed iyo aimo kala kala farqiya oo bal waxay leyihin waa in la kala farqiyo laba nin lagaba dhige laakiin sidan bukhaari bay kaba dhacday ibnu abi xaatimna waa daba dee uu ku raaco halkaas kaga daba tegay waxaanay leeyihin waa dee waxyaala ay kuba tirinayeen in laisu geeyo nin keliya laga wada dhigaa labadooda kana weliba laga dhiga kaykharaani ninkii loo nisbeeyey inuu yahay wa bay kaba dhigaan bal waxaan leeyahay taas baa jirto ku yar ogaanaysaan qolooyinkana sharaxaysaba wuxuu yihi bal marka haddaba taas cadaa alkaykharaani ama dee maaha baan lena cadaa mawla sibaacin can usamat bni zaydin anahu kana radifa rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam xiina afaada min carafa falama jaءa shicba anaka raaxilatahu uma dahaba ilى lqaa'idi qaa'idna waa meesha xaajada lagu guto un falama rajaca sababtu calayhi min alidaawati waa weysadii baa biyo ugabasho waa fatawada'a uma rakiba uma ata lmusdalifata fajamaca biha bayna almaqrib walcishaa'i maqrib iyo cishaa'i ayuu labadii markaa salaadood buu isugeeyo halkaasuu kuba jamciyey taasoo kale xadiidku haddana mar kale kolley axaadiis baa inoo socon doontaa waxoogaa weeye iminka ma wada dhamayn karno bal raqamkan inoogu joogta wallah subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa